waxaanahay wadani jecel dawaalidkii dhalay wadankiisa hooyo xisbiga mucaaradka wadani ayaa maanta magaalada hargeysa ku qaabilay taageerayaal aad u ballaaran oo xisbigaasi ku soo biiray xafladan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay laguna qabtay hoteelka maasoor ee magaalada hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb gelay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan xogayaha guud ee xisbigaasi guddoomiyaha gobolka maroodijeex ee xisbiga iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani oo ay weheliyeen xildhibaanada baarlamaanka ugu jira xisbigaasi gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani oo hadal dheer oo dhinacyo baadan taabanayay madasha ka jeediyey ayaa ugu horrayn soo dhoweeyey taageerayaasha cududda leh ee ku soo biiray xisbigiisa isagoo oo sheegay in ay tahay hordhaca taageerayaal hor leh oo xisbiga mucaaradka wadani maalmaha soo socda iyo toddobaadyada soo socda ka dhex muuqan doonaa waxaana uu guddoomiyuhu u sheegay taageerayaasha ku soo biiray xisbigiisa in ay maanta laga bilaabo ay qayb ka yihiin talagoynta iyo ka qayb qaadashada horumarka iyo higsiga xisbiga mucaaradka wadani dhinaca kalena waxa uu guddoomiyuhu ka hadlay arrinta khilaafka kulmiya oo uu sheegay inay muhiim tahay in xisbiyada qaranku ay khilaafaadkooda ay gudahooda ku xalistaan waxaana uu si adag uga hori in doorashada madaxtinimada iyo ta baarlamaanka ee la filayo in sanadka soo socda bartamihiisa ay somalilan ka qabsoonto ay dib u dhacdo mar uu guddoomiyuhu ka hadlayay khilaafka xisbiga kulmiye xalka ugu dhow waxa uu sheegay in xalka ugu dhow ee khilaafka lagu xallin karaya ay tahay in doorashada wakhtigeeda laga soo hormariyo si loogu kala baxo ayaa uu yidhi doorashadaasi guddoomiyaha ayaa waxa uu si dadban dhaliilo kulkulul ugu jeediyey xukuumadda madaxweyne siilaayo waxaana ka mid ahaa hadalladii guddoomiyaha golaha wakiilada amaan maxamed cabdilaahi
madaxda iyo taageerayaasha xisbiga barkasharafka iyo saxaafadda waxaan ku salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan si niyad sami ah xisbiga wadaniga kusoo dhoweynayaa anigoo ku hadlaya dhammaan magaca xisbiga madaxdiisa awoodaladiisa iyo taageerayaashiisaba mudane mukhtaar iyo mudane daawuud oo hareerahayga taagan iyo dhammaan taageerayaashooda waxaan leenahay gacmo fara kusoo dhowaada qalbi fara kusoo dhowaada waxaa horseed u jiiyey dufaacooyin badan ama taageerayaal badan oo kale soo socda oo xisbiga wadani ku soo socda waan jecelahay adkaartii madaxdii xisbigu tegey inaan soo ururino oo kelimado kooban ka idhaahdo waxyaalihii naga hadlay iyo waxa maanta taagan khilaafka xisbiga xukuumiga kurdiye annagu xisbihaan waa ka xudhahay khilaaf kasta uu dhex galaa xisbi ka mida axdaafta qaranka waxaanu se jecelahay axdaafta qaranku sidaa ka warqabtaan waa hanti umadeen waxaanu jecelahay inaanu xisbina naga burburin sidaa daraaddeed horena waanu sheegna haddana waanu ku celinaynaa waxaanu jecelahay xisbigu inuu dhexdiisa khilaafkiisa ku xadilo isagoo adeegsanaya xeerkiisa iyo xeerarka sharciga waxaa kaloo dhinac socdaa oo maanta la ogtihiin in dhaqanka somaalilana ka mid ah guurtiyey golaha guurtida waxaan u rajaynaynaa inay ku golaystaan dadaalkooda laakiin dawladdiina ولا كرسي وحن نبدينا إلهي وضطي كل شيء سيئا يا رب العالمين كان حمدنا عليه ودكولين تأمل بريد وهذا يوم أربعنا إخلاقا سيدا ورونا سببا وانسوا أفتروا يلو ليه دانتا سببا سامعنا خلاف خلاف كلية كلية كلية وكل كونا لا دام جاهز الحاكم فيه خلاف في سورة سامي حسن الولي كرم ولو المغرب عن شعبي oo ka haya amniga dalka ilaalinta amniga qaranka waa waajibaatka koowaad ee xukuumadda dhammaan muwaadiniintana waxaa inta saaranyahay in la ilaaliyo amniga qaranka oo haddii amnigu naga xumaado wadankuu naga xumaanaya waxaan soo jeedinayaa baashina tuutubay magaceed lahay kashaani صار الله نوره وطهر وين كلمتنا وين بين كلمة الله وين شان كحري هذه لا يكذب وحتى شيء يعرفه وانت وضع أما المسلم بهذا إن كنت سمعنا إذا وطبعها عرضين خلافك حكم وضع إياكم بيه وحصامينكم يا رأيا فهمك عيشاتنا ubusi saamayn ku yeelanayaa xanaanka dimuqraadiga ah ee soomaaliya wuxuu saamayn ku yeelanayaa qabashada diiwaangelinta codbixiyayaasha wuxuu saamayn ku yeelanayaa qabashada doorashooyinka oo lagu waqtigooda lagu wuxuu saamayn ku yeelanayaa xiriirka taasiciyaasha iyo somalilan waxaynu ognahay sida dastuurku qorayo in xukuumadu iyadu ka dastuur tahay ilaalinta amniga iyo dhammaan qodobbada aqal ku soo sheegay xukuumaddii neera xukuumaddu waxay ku ku maqan tahay waajibkeedii kaga maqan tahay khilaafka kulmiyey oo sidaas maaha arrimahaas oo dhammi waxay leeyihiin markaan soo kornay haldow hawlkiniin tabalkiniinkaas waa maxay maxaa malaynaysaa wadamo badan oo xaaladaha badan soo maray oo daraasad badan laga sameeyey xal ulaa waha xalkaas waxa weeye in doorashada la soo hormariyo waktigeed laga soo mariyo si dalka loo badbaadiyo marka waxaan soo jeedinaynaa in doorashada waktigeeda laga soo mariyo si dalka loo badbaadiyo xukuumaddaas kulmiye markii ay dalka doorashada ku helaysay taageero badan ba yeeshay hase yeeshee maanta waxaa soo baxay midabkeedii runta ahaa oo midabkeedu waa maxay waxaynu eegaynaa dhowr qol oo keliya waxaynu eegaynaa tirada wargeysyada hawada ka baxay inta kuliyahaya wadanka oo madoogahay qaar kalena inta kuroyi waxaynu ognahay hanaanka dadka laga horqabto maanta shuruuba jirta muwaadinka midani karo xaqbaa loogu leeyay in lasoo qabto iyo in la xilaaba laakiin hanaanke loo qabtaa dadka maanta nin maalin hore suuqa jooga in habeenana maqaxyada fadhiya ayaa marka guriga uu fagee uu seexasa la dhexe loo dhacaya maxaa loo garowaya maalinta ah maxaa leehay jira xukuumadda awoodooda laga isugu ka qabato waxay ka waxay xaq u leedahay qabateen dabigahay haddii tariiq saxa loo soo maro laakiin taasi dalka cabsi badan bay ku gelinaysaa waxay soo xasuusinaysaa waxyaalo badan ay bilaabeen oo maskaxdooda ka baxay waxaa iyadaa dhacday in la xirxiro xildhibaano la doortay taas oo aanu sharcigu sinaba u banaynay oo xasaano مسؤوليين كتبتان حزبنا حزب الحاكم ككولي ترى الحزبية معاك كان عندي كمان كنت أمسك waxaan kusoo gunaananayaa ururku muhiim u ah shacbigan iyo dadka waa ixtiraafraadinta haddaanu annagu wadan nahay dadka inaanu ku faacno guud dadka ka dhaxaysa guud sacad guuda leeyahay guud dad badan ay ka shaqeeyeen waxaan dadkarayaa oo ay xasuusinaya oo idiin sheegaya ee xisbiga mucaaridka ee wadani uu hormuud ka yahay halganka lagu jiro in la keeno ictiraafka soomaaliya waxaan ku soo dhumaananayaa waxaynu nahay dowlad dhowr iyo labaatan sannadood caasimadeenu way ballaaratay magaalooyinkeenu way koreen khatar way baasan ku suganahay waa khatartu waxay tahay haddii gurigu maanta ka gurto argeysaa waxay ku sugantahay magaalada inay way gurto waxaan usoo jeedinayaa dowladaha hoose iyo dowladaha dowladda dhexeba in mudnaanta la siiyo in magaalooyinka loo ahuro dadis maalmaha magaalkeeni marka dalraco dowladda deysita oo asida loo waqtiyo lagu talagelay iyo shacbigoo baadiyeysita iyo qaar gacmahooda la galaba ayaa dalka basiya balkaas maaha marka waxaan keenaynaa si caasimadu aanay dadku daawaysa waayin hadii dadku dee maalinta gubtaan dadku waxba gashan maayaan wadanka marka waxaan soo jeedinayaa waxaan soo garanayaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaan